إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa maanta howlgal burcad sifayn ah waxa ay ka bilaabeen qaybo ka mid ah gobolka hiiraan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaasina lagu dilay guddoomiye waaxeed iyo lix askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weeraro saf ballaaran ah ku qaadeen qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose waxaa tafaasiil dheeri ah laga helayaa weerar saacadihii lasoo dhaafay lagu qaaday ciidamada shisheeye ee uganda ee ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose dadka dhidhiyey aflagaadada faransiisku uu kula kacay nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa isugu soo baxay magaalada burco ee gobolka togdheer roobab ayaa waxay ka da-een deegaano hoostaga degmada saakow ee walaayada jubbooyinka ololo nadaafadeed oo lagu hagaajiyey waraha biyaha iyo sidoo kale waddooyinka ayaa waxaa laga sameeyey deegaanka kunyo barrow ee walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu yeeshay xildhibaano cusub maadaama kuwii hore wakhtigoodu uu dhammaaday sidoo kale warkan waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga oo diyaar garoob dhegeystayaal warka oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo burcad sifayn ah maanta ka bilaabay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ee bartamaha dhulka soomaaliya ayaa ku waramaya ciidamo xoogan oo ka tirsan xarakatu shabaabul mujaahidiin in saaka qaybo ka mid ah gobolkaasi ay ka bilaabeen howlgallo lagula dirirayo burcad caadaysta inay waxyeeleeyaan dadka rakaabka ah iyo darawalada kaxeeya gawaarida marta gobolka hiiraan oo ka mid ah gobolada ay joogaan ciidamada shisheeye si gaar ah kuwa ka socda itoobiya iyo jabuuti howlgalka burcad sifaynta ah ayaa ka socda wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka beledweyn iyo maxaas ilaa iyo hadda meelaha mujaahidiintu ay cagta mariyeen lagana sifeeyey burcadda waxaa ka mid ah raqso teedaan waabweyn oo dhammaantooda ah tuulooyin hoostaga magaalada maxaas ee gobolka hiiraan howlgalka ayaa weli socda sida ay sheegayaan dadka deegaanka iyo ilaawareedyo mas-uul ah oo la hadlay idaacadda alfurqaan lamana helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay howlgalladan burcad sifaynta ah ee mujaahidiinta al-shabaab saaka ka bilaabeen gobolka hiiraan gaar ahaan inta u dhexaysa beledweyne iyo maxaas durbadiiba dadka rakaabka ah iyo darawalada gawaarida kaxeeya ayaa soo dhoweeya howlgalladan waxaana dadka iyo gawaariduba si nabad ah ay ku marayeen tuulooyinka aan idiin soo sheegnay oo ah tuulooyin istaraatiiji ah oo hoostaga magaalada maxaas ee gobolka hiiraan farxadka maleeshiyaadka isaga cararay tuulooyinkaasi ayaa lagu soo waramayaa inay gaareen magaalada maxaas halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada itoobiya ma jirin wax gurmad ah oo askarta itoobiya ay u sameeyeen ciidamada caratuurka u ah ee laga soo sifeeyey tuulooyinka hoostaga degmada maxaas ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo ku firarsan meelo badan oo ka tirsan gobolada dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa aalaaba qaada howlgallo nuucan oo kale ah oo looga jawaab celiyo cabashooyin ka soo yeedha dadka rayidka ah kuwaas oo dhibaatooyin kala kulma maleeshiyaadka shisheeya kalkaalka ah oo isbaarooyin dhigta meelaha ay ka agdhow yihiin shisheeyaha halkaas oo lacaga baad ah ay kaga qaadaan gawaarida iyo dadka rakaabka ah xilliyada qaar maleeshiyaadku waxa ay kufsadaan haweenka la socda gawaarida mana jirta cid xanuunjisa maleeshiyaadka marka laga reebo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo marar badan gacantooda ay gaartay ciidamo caan ku ahaa dhaca iyo kufsiga ay u geysanayaan haweenka iyo dadka mara goobaha ay ku sugan yihiin wixii tafaasiil ah ee arrimahan kusoo kordha maadaama howlgalku uu socdo waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeena dambe insha allah faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya qar xoogan oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaana lagu dilay gudoomiye waaxeed iyo lix askari ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiinna xalay waxa ay weeraro saf ballaarana ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeyey kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada shabeellada hoose iyo jubbada hoose geesta kalena waxaa tafaasiil dheeri ah laga helaya weerar saacadihii lasoo dhaafay lagu qaaday ciidamada shisheeye ee uganda ee farisinka kule degmada qoryoole iyo gobolka shabeellaha hoose wararkaas waxaa isku soo duway abuubakar ibraahim geedi faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax xooggan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaana lagu dilay guddoomiye waaxeed iyo lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal gaar ah waxay ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho howlgalkan gaarka ah waxaa lagu beegsaday mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ugu yaraan lix ruux oo uu ku jiro mas-uul lagu magacaabo ibraahim cali colow oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa lagu dilay howlgalka sida ay ku waramayaan ila lagu kalsoon yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si rasmi ah waxay u sheegatay mas-uuliyadda howlgalkan gaarka ah ee maalintii shalay ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho guddoomiyaha degmada kaxda oo saxaafadda la hadlay wararka kadib isagoo ay ka muuqato cabsi ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
degmada ka tirsan shaaka lagu dilay waaxda shanaada shiinka dheer guddoomiyaha waaxda shanaada shiinka dheer marka meydkiisii aan gurmad u samaynay goobtii lagu dilay goobtii markaan tagno meydka aan u tagnayna markaan soo istaaga gaarigii lala beegsanala beegsaday anigii iyo maamulka iyaga oon kala maqnayn marka gaarigaana lagu qarxiyey alxamdulillah lakin aniga waa nabad qabaa dib badan weyn dib badan dib badan baa laakiin meeshaas ka dhacay ma ma xaqiijin karno insha allah dib baan ka faahfaahinayna lagaha amnigaan hawshaas gacanta kula jira weli weli weli saan idiin sheega waaya weli waxaan xaqiijin karna ma jiraan insha allah waana dib baan kasoo faahfaahin doonaa askartada dhaawac baa jira
magaalada muqdisho waxaa si joogta ah uga dhaca howlgallada gaarka ah iyo kuwa tooska ah oo ay qaadayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu beegsanayo xubnaha iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka dhanka kale faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada shisheeye ee uganda ee ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose weerarka oo dhacay habeen hore islamarkaana socday in muddo ah ayaa waxaa lagu dhaawacay shan askari oo ka tirsan ciidamada afrikaanta ee ku sugan qoryooley waxaana la rumaysan yahay inuu jiro waxyeello gaaray qaar ka mida gaadiidka gaashaaman ee yaalla xerada weerarka lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa si joogta ah ula kulma weeraro iyo qaraxyo waaweyn oo lagu beegsanayo xeryaha iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin kuwaasoo ay fulinayaan dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah ku qaaday qaar ka mida saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose dagaaladan ayaa habeenkii xalay waxay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen qaar ka mida saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmooyinka jannaale ow dhiigle iyo sidoo kale deegaanada calaamada iyo ceelasha biyaha waxaana dagaaladaas ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey khasaare xooggan sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada jubbooyinka ayaa habeenkii xalay weerar xooggan ku qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka usingow dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga dadkii dhidhiyey aflagaadada faransiisku uu ku hayo nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay isugu soo baxeen magaalada burco ee gobolka togdheer maxamed cali aadan ayaa ka warramaya maalintii shalay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada burco ee xarunta gobolka tugdheer islamarkaana uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa waxaa ka dhacay bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeeday madaxweynaha dalka faransiiska kaasoo dhowaan sheegay inay sii wadi doonaan aflagaadaynta rasuulkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam dadka bannaanbaxa dhigayay oo ahaa kuwo aad u caraysan islamarkaana ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah xukuumadda faransiiska ayaa si cad u sheegay inay jawaab ka bixinayaan tallaabooyinka uu ku dhaqaaqay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada burco islamarkaana isugu jiray culimo dhallinyaro odayaal iyo haween ayaa waxay fagaaraha ku gubeen calanka faransiiska waxayna sheegeen inay ka cadhaysan yihiin hadalka dhowaan ka soo yeeray xukuumadda waddankaas nebigeenna waxaan maanta ugu hilinaynaa cod baan ugu hilinaynaa gacan baan ugu hilinaynaa maalintanna soo marto waxaannu ka xunnahay oo arrintayadaasoo mujtamaci maanta u soo baxnay dowladda faransiiska cayday ee iblayska aha caayay nebigeena yidhi waxaan kaga noqdanna ma garanayo ee nebiga nacdan ilaahay ha ku ridaan leenay arrinta kale walaalayaal qof kastooo muslima meel kastoo adduunka ka joogo waxa waajib ku ah inuu nebiga u hiliyo sala allahu calayh wasalam ilaahay waxaanu ka baryaynaa ninkaa gaalada ee faransiiska inuu ilaahay dumiyo inuu ilaahay dumiyo in diinta irsaamka ilaahay ciisi siiyo annagu nabigeenna sala allahu alay wasallam u hilinaynaa diin baan ugu hilinaynaa af baan ugu hilinaynaa gacan baan ugu hilinaynaa gaalada ilaahay jabiyo allahu akbar sidoo kale dadka bannaanbaxa dhigay waxaa qayb ka ahaa ganacsatada kuwaasoo sheegay inay joojin doonaan dhammaan agabyada uga imaan jiray gudaha dalka faransiiska taasoo ay ka midaysan yihiin guud ahaan ganacsatada muslimiinta ah ee ku nool caalamka waxaanu haddaanu nahay ganacsatada aanu ballan qaadaynaa inaannu joojinno dhammaanba wixii alaabaha ee aanu ka keeni jirray dalka faransiiska ilaahay hog ha ku rido ilaahay ha dilo ilaahay ha googooyo nacdali korkiisa ha ahaato ee aflagaadeeya waannu ka soo hor jeednaa af baannu ugu hililaynaa uxliyaannu ugu hililaynaa allahu akbar faransiisku ha dhaho ha noolaada muslimku allahu akbar ilaahay waa weyno waaxida madaxweynaha faransiiska ee makron iyo dowladdiisa alla ha rido ilaahay waxaan uga barayna in faransiiska ilaahay baabi'iyo islaamuu nabigeenna sallallahu alayhi wasallam afriga deeya tan iyo markii uu madaxweynaha waddanka faransiiska ninka lagu magacaabo emmanuel macron uu si cad u sheegay inay sii wadi doonaan aflagaadaynta nebigeenna maqaamka sare leh waxaa guud ahaan waddamada muslimiinta ka dhacayay bannaanbaxyo looga soo horjeedo arrintaasi roobab ayaa ka da-ay deegaana hoostaga degmada saakow ee walaayada jubbooyinka sida warkan uu ku eegayo maxamed mudey axmed abu muslim roobabkan oo ahaa mid ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da-ay meelo fara badan oo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka gaar ahaan deegaano hoostaga degmada saakow meelaha roobka shalay ilaa xalay ka da-ay ayaa alfurqaan waxaa ugu waramay ugaaska beesha macalweyne ugaas biyey alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah ku mahadsan nimaa ilaahayna siiyo horta ilaah ummadda ku qaboojiyey daruur xoogla oo lagu dogsaya ka dahday marka hore dhul badan buu ka dahay nabgal ilaa iyo tawfiiq xaggana goolaame tuulala berberaha bulguduud kiila ilaa dujuumo inteed aan waraystay waa isku xiray ilaa raamada kore alxamdulilah waa nimca ka dhacday maya maya alxamdulilah guryo ma duminin waa un nimca hoola u baabiyayn ma jiraan alxamdulilah aada loo fiicanya deegaanka jawaarey oo hoostaga saakow waxaa ka da-ay roob xoogan sida uu alfurqaan u sheegay xuseen macalin oo ka mid ah beeraleyda ku nool deegaankaasi yow roob fadhan iyo qubagi alxamdulilah ilaah umahadsan roob abaarihii macnaha salaada casr badilaa kabay yar roob fadhan dhawi kastay wallahi adwal ziyaado oo hadda roobkaas hadda dhibaata jeysidii ma aragna ilaahay ka mahadsan una roobkeena dhawi faylaninka biidhiki insha allahu biillahi tacaala roob fayle helnay beeraha adablaha oo beeron oo juwari waqooyi heshay higan yar roobkan safaylen dhawi irin oo miila daagow yala sheegay ini irinkaas yacni dhiiqyada usuka baxa waaye waan liin gurmudi kastay meelaha ugu dambeeya ee roobka uu ka da-aya waayahan waxaa ka jiray kulayl deerta ayaa ka curotay qaybo ka mid ah soomaaliya taasi oo keentay in ay beeraleyda ay u diyaargaroobaan tabcashada beeraha ololo nadaafadeed oo lagu hagaajiyey waraha biyaha iyo sidoo kale wadooyinka ayaa laga sameeyey deegaanka kunye barow ee walaayada islaamiga shabeellaha hoose mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya iyadoo maalmahanba dib u habeyn lagu sameynayay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa warbixin guud ka bixiyey qaar ka mid ah guddiga qaabilsan howlaha ka socda deegaanka kunyo waxayna ka hadleen halka ay wax u marayaan waana kan injineer maxamuud oo ka waramaya arrinkaas mashruuca kan dib u habaynta kunyo barow waxaanu bilownay kow iyo labaatankii safar shan iyo toban beri baa mashruuca kanu socday ilaahay baa mahad iska leh meel wanaagsan ayuu gaaray ee, wax wanaagsan baa la qabtay wax wanaagsanuna oo badanuna waa dhiman yihiin waxaanu wax ka qabannay ee, warihii ee, magaalada tan ku yaalay oo afar warood ahaa ayaanu wax ka qabannay warahaas oo aanu u arkaynay haddii roob yimaado in dhibaato weyn ay ku tahay kunyo barrow wuxuu sidoo kale sheegay halka ay haatan waxu marayaan hadda waxay wax noo marayaan hawshii aanu u istaagnay mahad ilaahay baa iska leh humma walaalihii teknikada watay oo ah si si hagar la-aana hawsha tan wax uga qabtay hadday noqoto ee, warihii oo qaar la qoday ee, qaar la habeeyey ee, haddee bakunma hadday noqoto jidadkii magaalada ama kuwii soo gelaya ha noqoto ama kuwii magaalada dhexdooda isku xiraya ha noqotee howlahaas oo kala gedisan ayaa si wada jir ah annaga iyo iyaguba aanu wax uga qabannay ee, in kumeelgaar ah in badanuna waa dhiman tahay wax badanuna waa waa qabsoomeen sidoo kale injineer owgaab oo ka mid ah guddiga iyo injineerada hawshan faraha kula jira ayaa isna ka waramay sida uu mashruucan u socdo kuunyo barow oo kale een, biyaha waxay kaga imaadaan magaalada bannaankeeda meel saddex kilomitir u jirta een, biyaha oo kasoo dhici jiray meeshii saddexda kilomitir ah wartaas ayaa la aadiyey marka magaalada waxay ka badbaadeen biyihii kor oo imaan jiray ilaaha ka badbaajiyey way ka badbaadeen sida shaqada loo qabtay gudaha loo soo dhaadhacay wadooyinka kalena waxaa lagu dhigay carab buuxin godadka oo maanta biyaha fariisan jiray ayaa lasoo carab buuxshay waa lasoo dhammaystiray xaafadaha magaalada waa afar aljasiira ciin alislaam imaam bukhaari imaam muslim afarta xaafadood laba xaafadood shaqooyinkoodu ay dhammaystiran yihiin waa aljasiira iyo ciin alislaam labada xaafadood kale ayaa wax ka dhiman yihiin wuxuu sidoo kale dadka deegaanka ugu baaqay in ay nadaafadda ku dadaalaan si gaar ah xilliyada roobka marka dadkii waxaa laga rabaa iyaga naftooda isxilqaamaa xilliyada roobka uu jiro oo aan shaqaalihii shaqayn karin nadaafadii iyo haddii ilaahay idin roon yahay aysan shaqayn karin baabuurtii qashinka qaadaysay waxaa la rabaa qofka inuu asaga isxilqaamo haddii gaaridameer uu soo galaan gaaridameer ku qaato ama gaarigacan ku qaato qashinka inuu iska fogeeyo qashinka intuu kaafogya cudurkan kaafogya haddii qashinka hoostaada soo galana cudurka waa ku haystaa marka dadka iyagaa daryaalkaas looga baahan yahay inay xisaabtaas wax ku dhuftaan mar walba shaqadana farikama qodna faanoola waaye qolada howlaha guud iyo walaayadaba iskaashanaya inay shaqadan dib loogu soo noqdo la hagaajiyo magaaladan ay noqoto magaalo caalami oo oo maanta laga sheekeyo insha allahu tacaala wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa mashaariic badan oo waxtar u leh bulshada horey uga fulisay guud ahaan gobolka gaar ahaan deegaanka kunyabarow maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu yeeshay xildhibaano cusub maadaama kuwii hore wakhtigu uu ka dhammaaday xildhibaanadan ayaa wuxuu qorshuhu yahay inay soo doortaan madaxweyne cusub maadaama midka iminka jooga wakhtigu uu kasii dhammaanayo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay in uu wato shaksi uu rabo inuu ka dhigo madaxweynaha maamulka hirshabeelle laakiinse waxaa jira siyaasiyiin saameyn leh oo kasoo horjeeda qorshihiisa iminkana kusoo dhawaada xubinta ganacsiga waa kan maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicir barar baahsan oo ku yimid qiimaha lacagta liirada ee laga isticmaalo waddanka turkiga khubarada dhaqaalaha ee waddanka turkiga ayaa saacadihii lasoo dhaafay gaar ahaan maalintii shalay oo talaado ahayd waxay diiwaan geliyeen hoosudhicii ugu xumaa taariikhda ee ku yimaada qiimaha lacagta liirada ee laga isticmaalo gudaha waddankaasi sarifka halkii liira ee lacagta turkiga ayaa maalintii shalay waxa uu gaaray siddeed dhibic toban iyo shan marka loo eego qiimaha lacagta doolarka maraykanka korukacan ku yimid qiimaha lacagta liirada ayaa yimid waxyar kadib markii xal laga gaaray qiimaha sarifka lacagta oo laba isbuuc ka hor ahaa toddoba dhibic siddeetan iyo kow dhaqaalyahanada dalka turkiga ayaa bankiga dhexe ee dowladdaasi waxay ugu baaqeen inuu wax ka qabto qiimo beelka ku yimid lacagta liirada waxayna saadaalinayaan haddii ay sidan kusii socoto inuu saameyn ku yeelanayo guud ahaan gobolada waddanka dowladda turkiga gaar ahaan shirikadahooda ganacsiga ayaa boob ka wada qayba ka mid ah waddanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo dekedda magaalada boosaaso ee gobolka bari xubinta ganacsigana intaas ay inoo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa